نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا وأحاديث النبي bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo jimco weliba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah silsilad taxane ah oo aan ugu magac darnay wabilwaalidayni ixsaana uuna jeedinayo sheekh cabdulilaah abuu khaalid magacaygu cadnaan cabdulaahi xuseen darasada waxaa ku soo biiray aniga jiro shan sano waa qisada wiil qur-aanka ku dhammeeyey da'yaraan warbixin ku aadan sheekada aan ka diyaarinay qaabka uu qur-aanka ku soo bartay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نجد أولهم من مذهب وسواه لم نجد أولهم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان
waa hagaag carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horreyn barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa taxane cusub oo aan ugu magac darnay wabilwaalidayni ixsaana waxaana inoo soo jeedinaya asheykh cabdulilaah abuu khaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى halkan waxaan ka bilaabi doonaa taxane lagu magac daray wa bilwaalidayni ixsaana ilahay ka rajeynayno in carruurta soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan iyo dad carruur quran yana odhanay wixii uun waalid leba oo muslimiin ay ka faa'iidaystaan oo ay ka bartaan sidii waalidkooda u baari ugu noqon lahaayeen iyo waxaa keenaya cuquuqnimada ay uga leexan lahaayeen iyo caasinimada keeni lahaa haddaynu muqadimada ka bilowno arrinta la yidhaahdo waalidka oo loo samafalo ama bir waalideyn waxaa weeye daacadaha ilaahay acmaasha ilaahay lagu adeeco kuwa u waaweyn bay ku jirtaa waxa ilaahay loogu dhawaadana kuwa u waaweyn bay ku jirtaa waajibaadkana waa waxaa weeyaan waajibaadka ugu horeeya ee qofka muslimkaa saaran ayay ka mid tahay labada waalid oo caaq lagu noqdo ama caasi lagu noqdaana waxa weeye waxa ugu weyn ee qofka halaaga ee if iyo aakhiraba uu ku seego waxaana weeyaan wax ugu xun munkaraadka midda ugu xun waaye in waalidka caasi lagu noqdo oo baari loo noqon waayo oo xaqooda la gudan waayo waa arrin aada u falxun qofka markaa eh, baariga ah ama waalidka mutiica u ah ilaahay waxa weeye nafsi weyn ayuu siiyey oo ugu ballan qaaday ilaahay wuxuu u keydiyey ajar weyn oo cadiim ayuu u keydiyey oo aakhira insha allah uu helaya adduunkana khayrkeeda wuu arkayaa aakhirana insha allah jannadiisu ilaahay ku gelinaya arrinta insha allahu tacaala qofka caaqa ah isaga ila- waalidka caasiya isagu waa qof ceebaysan waa qof aada u xun waa dad midka ugu liita weeye waa mid qalbigiisu uu xanuunsanayo u buko waxaa weeye mid dulmi badan ah oo shar badan ah labadii dhalay ee sabab u ahaa inay maaragtay noloshiisaba ilahay sabab uga dhigay hadduu dhaqankaa xun kula dhaqmo oo abaalkoodii marin waayo waxa weeye ashqa naas dadka qofka ugu liita ay xagga ilahay uga fog ayuu noqonay ka mid noqonaya dadka ilahay ka fogeeyo buu ka mid noqonayaa qofka marka baariga ah diintu waxay maaragtay ku hareereysay oo ku ammaantay shareecadu ku ammaantay ammaan fiican waxayna ugu ballan qaaday ballanqaan fiican oo suuban wuxuuna ku xusan yahay fi saalixiin waxaa lagu waxaa lagu xusay inuu dadka saalixiinta ka mid yahay oo markuu dee ilaahay amarkiisa qaatay oo amarkii ahaa inuu labada waalid ateeco uu la yimi waxaa weeye min asaalixiintu kamid noqonaya waa ti aayaddu ahayd waman yutic illaha warasuula fa ulaaika maca aladiina ancama allahu calayhi min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqan safkaasuu gelaya safkaasuu gelayaa kan kale isaga ninka caaqa ah isaguna saf kale ayuu gelayaa oo waxaa loogu goodiyey ilaahay naxariista in laga fogeeyo wuxuu ku xusan yahay dadka xunxun ayuu ku xusan yahay wuxuu la mid yahay qofka duyuudka loo yaqaano iyo qofka khamriga mudminka ahee daroogadu ay dilootay aan iska dayn karin iyo qofka naf xaaraana dila iyo qofka shahaada beena fura raggaasuu saf la gelaya isaguna sana xadiista lagu arki doono insha allah taala an ku arki doono marka qofka caaqilka ee caqli qaba waxaa weeye inuu aada u dalbo oo aada u raadiyo ama aada isugu dayo inuu siduu labada waalid baari ugu noqon lahaa oo u wanaajin lahaa la dhaqankooda u wanaajin lahaa marka shayga layaada samafalka ama bir albir waa shay haddii qofka ilaahay ku waafajiyo iska sahlan waxaa weeye weji furan iyo hadal dabacsan iyo khidmo wanaagsan oo waalidka loo qabto qofka abraarta nimanka abraarta loo yaqaano carabiga waxaa loo yaqaanaa albar wataa qur-aanka ku aragteen wa baran biwaalidatii marka nabiyullahi ciisa laga hadlayay qur-aanka ama marka nabiyullahi yaxya laga hadlayay wa baran biwaalidehi marka bar baa qofka loo yaqaanaa biluqa alcarabiya inaguna baari baan inahnaa kama fogin soomaaligu carabiga waxa weye iskuma kala foga waxyaala badan ama waxa weeye kelmado badan baynu kasoo qaadanaa luqadaas luqada islaamka luqada carabiga ah oo dee ay ahayd islamka o dham inay ku hadlaan inaga iyo iyada gaala ayaana kala isticmaar iyo gaala ayna kala teeday laakiin luqada muslimiinta iyaday ahayd kitaabkan markaa isaga ama silsiladan waxaa arrintaas ka hadlaya in maalinka loo samafalo doorkii qof qofkan la dhalay ee lasoo koriyey ee lagu soo maaragtay rafaaday inuu waajibkii uugeli abaalkii uu gudo ayay ka hadlaysaa qayb fiican bay ka qaadanaysaa insha allahu tacala waxaan rajeynayna qofku markuu akriyo qofkii awal ba arrinta ka jaahi lahaana inuu baraarugo kii awal ba arrinta maaragtay ku saxnaa oo baari ahaana inuu sii kordhiyo midkii maaragtay kaafilka ah oo moogaana inuu ku baraarugo ayaa la rajeynayaa marka kitiradu waxay ka bilaabmaysaa tacriif albir maxaa la yidhaahdaa fi luqa alcarabiya marka birku wuxuu noqonayaa xagga luqada waxaa weeyaan khayr oo dhan waa arrin kelmad khayr oo dhan kulansanaysa khayr oo dhan khayr oo dhan buu kulmisanayaa hadday run tahay hadday samafal tahay mid gacan laga fado iyo mid af laga qabto iyo mid maaragtay khidmad la sameeyo iyo ilaahay in daacad loo noqdo wax oo dhan kelmadaas waxay koobsanaysaa khayr oo dhan bay koobsanaysaa waa kelmad aada u ballaaran oo wax khayr gudaheeda khayr oo dhan uu soo gelayo khayr oo dhan uu soo gelayo weeyaan haddaynu soo qaadano caalimka loo yaqaano ibnu athiir ibnu athiir loo yaqaano nihaayatu qariib alxadiis ninkii laha wuxuu leeyahay alixsaanu kelmada samafalka ah waxaa weeyaan albirku waa ixsaan wey waa samafal samo khayr un in la sameeyo weeyo waxaana soo hosgelaysa biru waalideena halkaas ayuu soo hosgelayaa xaqooda weeye in loo biri falo xaqooda weeye iyo xaqa weliba dadka qaraabada ee ahlika oo dhan waxaa weeye in loo samafalo oo caasi lagu noqon haddii caaq la yidhahda ama cuquuq la yidhahdana wuxuu leeyahy waxaa weeye in la xumeeyo iyaga in la xumeeyo aya weye caaqnimada weyn dadka iyaga ah ee waalidka iyo qaraabada la xumeeyo iyo in xuquuqdooda la dayico marka kelmada isagoo fasir wuxuu leeyahay waxaa la yidhahdaa barra yaburu wa baarun qofka baar bay carabta odhanaysaa baar inaguna waxaan idhaha baari waxma kala foga wa jamcuhu bararatun markaad baar tidhahdo waxaad ku jamcinaysaa barara markaad tidhahdo albarna abraar baad ku jamcinaysaa waa isla halkii weeyaan ma kala fogo ninka kale luqa kale loo yaqaan alfayuumi oo sheekhi masriga ahaa wuxuu leeyahay albaru waxaa weye barku waxa weye khayr waa khayr iyo dheeraad marka markaad leedahay ninku samuu falay oo aabihii u falay baad odhanaysaa waxaad odhanaysaa buu leeyahay bara alrajulu yaburu baran haddaynu u gudubno luqawiga kale eljawhari loo yaqaano wuxuu leeyahay barirtu haddaad hoos dhigto xataa waa suuragal buu leeyahay aburuhu baran فأنا أبر به وبار caalimka kale ama luuqawa kale ibnu faris la yidhahdo isaguna halkaa kama foga intaasuu isaguna marayaa saddexdaa haddaynu intaa kaga gaabsano ragga luqawiinta say u tacriifeen kelmada luqa alcarabi asligeeda waa un samafal sidee loogu samafalo qofka samafalna waa samafale waa baari waa mutiic waa mid daacadu ah labadiisa waalidun bay noqonaysaa tacriifka oo isaguna istilaaxiga ah oo culimadu ay maaratay kelmadan siiyaan kama foga macnihii luqawiga ahaa kama foga macnihii luqawiga ahaa way isku dhowaanayaan ninka la yihahdo ibnu qarquul wuxuu leeyahay isaguna luqawiinta ka mid a albaru ismun jaamicun lilkhayr waa kelmad waa kelmad khayr oo dhan kulansanaysa tii luqaday lamid tahay sida hadda hoose sheegnay markuu leeyahay qofka labada waalidu samafal u noqdayna wuxuu leeyahay waa sila kullaha waxaa weeye xiriirkii oo dhan baa laga hadlaya iyo iyo khayrkii oo la sameeyo ficilkii khayrkoo la sameeyo oo weliba lagu talaxtago tawasuc lagu sameeyo waluduf iyo qofkii in wuxuu leeyahay waxaa weeye waa in maaragtay loo dhibriyo oo loo naxariisto iyo taaca in taacad loo noqdo almawsuuca alfiqihiya kitaabka loo yaqaano iyaduna halkaasay maraysaa waxay leeyihin waxaa bar waxaa lagu yeedhaa inta badan waxaa loogu yeedha alixsaan samafalka oo xagga qowlka ama hadal fiican la yidhaahdo oo hadal jilcisan oo qabow oo dabacsan iyo maaragtay iyadana waxaa la yidhahda oo kale hadalkaasoo tusaya naxariis iyo dhibrin iyo jacayl waxaana ka fogeynaysaa kelmadaas waxaa weeye qaliidul qowl hadalka adag ee keenaya maaratay qofku inuu ka dido waa laga fogaanaya marka waxaa loo yaqaana bay kun albir waa hadal jilcisan oo qabow oo debicsan oo naxariis leh oo marat jacayl ku dheehan yahay waxaana laga fogaanayaa hadalka kakan iyo oo maaragtay oo keenaya in dadku ay ka didaan waxaas aad ku hadlaysid ama waxaad sida ula dhaqmaysid taasoo weliba la xidhiidho shafaqa iyo naxariis iyo iyo qofka in loo loo naxariisto loo dhibriyo iyo tawadud jacayl in loo muujiyo in loo samafalo oo weliba maal haddii samafalka waxaa soo gelaya barrika waxaa soo gelaya maalkii baa soo gelaya in la bixiyo waa tii aayadda qur-aanka ba ahayd laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakina albara man aamina billahi walyawmi alaakhir walmalaa'ikati walkitaabi walnabiyina wa aata almaala calaa xubbihi waa tii aayadda dheeree suurat baqara ay barka aada uga hadashay iyo maaratay waxa uu yahay marka khayr oo dhan ama mid qowliga ha noqdo hadal ha noqdo ama mid gacan laga sameeyo ama mid maal la bixiyo iyo cibaado la yimaado suuban haade waxa dhan waa barkay soo gelayaan iyo waxay soo gelayaan baarinimaday soo gelayaan hada jazakum allah khayr wbaarak allahu fiikum wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان نورنا دستورنا ونظام يروج به نورنا دستورنا ونظام يروج به وسواه لم نجد أولا من مذهبي
weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta qeybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa markana waa qisada wiil qur-aanka ku dhameeyey da'yaraanta warbixin ku aadan sheekada aan ka diyaarinay qaabka uu qur-aanka kusoo bartay ayaan idiin haynaa ee kusoo dhowaada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا codka aad maqlaysaan waa cadnaan cabdulaahi xuseen oo ah wiil daayaroo ku barbaaray goobaha lagu barto qur-aanka kariimka wuxuu leeyahay qiso fariid ah oo nooceedu yaryahay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna ku faraxsan tahay inay diiwaan geliso qisooyinka noocan ah ee ka tarjumaya dhallaanka da-da yar ee lagu anqariyey towxiidka iyo kelimaadka qur-aanka
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء من حفظوا القرآن وصار للأمة cadnaan waa toban sano jir isagoo kala bardaadiisa jira ayay waalidkiisu geeyeen dugsiga qur-aanka kariimka si uu u barto waxa ugu khayrka badan ee la barto oo ah kalaamka allaah farbarka kadibna ku dhammeeyey qur-aanka kariimka laba sano magacayga cadnaan cabdulaahi xuseen darasada waxaa ku soo biiray anigoo jiro shan sano waxaa qur-aanka kariimka dhameeyey anigoo sagaal sano jiro umu cadnaan oo ah hooyada dhashay cadnaan yare wiilkeedana ku garab taagniid masiiradan fariidka ah ee uu qur-aanka kariimka ku bartay kuna xifdiyey ayaa tilmaamaysa in abaalka mucallimiinta qur-aanka baray wiilkeeda aanay gudi karin allena waxay uga barisay inuu dembigooda iyo kan waalidkoodaba dhaafo wiilkayga cabd- cadnaan cabdulaahi xuseen wuxuu u jiraa toban sano wuxuuna ku dhashtay magaalada muqdisho wuxuuna wax ku bartaa madarasada imaam shaafici oo xifdiyey qur-aanka kariimka waana ku faraxsanaa waana- waxaana ugu duceynayaa uguna mahad celina macalimiintiisa allah subxaana watacaala suma kadibna macalimiintiisa jasaaka allahu khayru abaalkoodana ma gudi kari waxaa ilaah uu baryaa dembigooda iyo dembi waalidkoodaba inuu cafiyo aakhiran ilaahay abaalkooda jannadulfirdows ilaah ka dhigo
واجزي معلمنا بأحسن ما عمل ربي وعندك ضاعف الحسنات ربي وعندك mucallim jaabir cabdulaahi wuxuu ka mid yahay mucallimiinta wax ka dhigay madarasada qur-aanka kariimka ah ee imaamu shaafici oo ku taala deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu inooga warramay cadnaan iyo tilmaamaha uu la gaarka yahay iyo wakhtiga ay ku qaadatay inuu dhammeeyo qur-aanka kariimka magacaygu waa macalin jaabir cabdulaahi waxaan ka mid ahay macalimiinta wax ka dhiga madrasada imaamu shaafici ee ku taala deegaanka weyi barrow ee shabeellaha hoose cadnaan waa mid ka mid ah ardayda ee madrasada waxaana la dhihi karaa waa ardayda ugu fahamsan xagga haddii loo fahmada casha soo diyaarinta waqtiga ilaalinta nadaafadda iyo firfircoon nashaadka cunuga dugsiga uu leeyahay Een, qur-aanka wuxuu ku dhameeyey in laba sano marka waad dareemi kartaa cunug oo qur-aan laba sano ku dhameeyey iyo dadaalkiisa iyo xagga waalidka iyo asaga cadnaan cabdulaahi cadnaan yare oo laftiisa dareensan ahmiyadda ay leedahay barashada qur-aanka kariimka ayaa tilmaamaya inaanay howshani ahayn mid dheeldheel lagu xaqiijin karo dadkooda qur-aanka ilaahay dhidheel muu baranaya rafaad badan iyo soo jeed badan iyo hurdi-la-aan ilee kugu dhacay
maalintii uu dhammeeyey qur-aanka kariimka cadnaan way uga duuneyd maalmaha kale waxaana arrinkaas ka dareenay in xataa uu xusuusto maalinkii ay ahayd isaga iyo qoyskiisa gaar ahaan hooyada dhashay oo aada ugu garab taagnayd wiilkeeda barashada qur-aanka kariimka ayaana inooga warramaya farxadda ay maalinkaasi dareemeen
qur-aanka waxaa dhameeyey maalin arbaca ah waalidkii wuu ku farxay oo ii duceeyey musaxaf qur-aanka uu siiyey xaafadna farxaa laga dareemay
aniga waxaan dareemay farxad aad iyo aad u badan oo lasoo koobi karin maxaa yeelay waxaan kusoo mar dhib iyo rafaad iyo habeen waxaan arkay anoo soo jeeda waahlgataa maxaa la dhahay salaadis waa igu soo dhawaata casharkiisa inaan baro macalinkiisana sidoo kale ugu soo rafaada marka waxaan dareemay farxad
بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء يا رب لك الكون ينادي mid ka mida asbaabaha keenay in ubadka yar ee baranaya qur-aanka kariimka ku guulaysto howshaas allahna uu u yasiro xifdinta kalaamkiisa waa iska warqabka waalidka iyo macallinka arrintaas waa arrin muhiimad gaar ay leedahay eh, xagga dee la hadlo cunuga markuu qur-aanka uu baranayo cunuga qur-aanka baranayo waalidka iyo macalinka muhiimadda ay leedahay waxay tahay cunuga hadduu waalidkiis ka warqabo oo madrasada uu warqabo oo macalinkeeda asaga iyo waalidkii saddexdooda ay iska warqabaan cunugaas xifdigiisa uu toosa maasha allah Eh, suuciisa iyo dareeriisa way toosaan haddii waalidka uu ka warqabinna dee waa cunugaas qur-aan baranayo mahad jaamac maxmuud waa ardayay saaxiib u ahaayeen cadnaan cabdulaahi waxay labaduba dhigtaan madarasada imaamu shaafici intii aan ku guda jirnay diyaarinta warbixintan ay xataa wada joogeen wuxuuna sheegayaa in isaga iyo saaxiibkiis ay leeyihiin himilooyin ay ka mid tahay barashada qiraa'aadka toddobada ah ee lagu akhriyo qur-aanka kariimka
magacayga waa mahad jaamac maxamuud waxaan ahay saaxiibka cadnaan cabdulaahi xuseen markii aan dugsiley soo gelinayay waxaa qur-aanka bilaabanay alfaxmalaya ka bilaabanay waxyar kadib markaas waxaan qur-aanka waa- waa isla dhameen qur-aanka waa tahay hadda ka waran weli waad isla joogtaan mustaqbalka rajadeenu maxay tahay inaan qur-aanka isla xifdino kuta- kut- kutubta culumadana inaan aan isla xifdino todoba qiraadin inaan isla xifdino saas ayaa argeena
ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو si guud soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhaca tartano qur-aan akhris ah oo la qabto bisha barakaysan ee ramadaan kuwaasoo lagu dhiirigelinayo carruurta iyo xataa dadka waaweyn macalin jaabir oo ka mid ah mucalimiinta weli gacanta ku haya cadnaan yare ayaa inoo sheegayay in wiilkan uu ka qayb galay tartan heer wilaayaadka ah uuna kaalinta labaad ka soo galay shan iyo tobanka juz Een, cadnaan cabdulaahi een, waa mid ka mid ah een, ardayda dugsiga loogu jecel yahay waxaan xasuustaa cunuga markii dugsiga uu jiro maalmaha shanta waqti ama shanta maalin oo dugsiga uu jiro waa cunuga la dhihi karo ugu soo horeeya waa xagga waqtiga gacanta dilo xagga xifdigana waa cunuga ugu fahamsan een, madrasada saa ka warqabto een, maalin dhaweed waxaan qabanay een, tartan u dhexeeyo madrasada een, ardayda dhexdeeda marka asaga wuxuu ku qornaa qayb shan iyo tobanka juz wuxuu galay kaalinta koowaad shan iyo tobanka juz waxaa kasii horeysay een, shan iyo tobanka juz cunagan mar uu u baxay wilayaadka islaamiga oo tartan een, musaabaqa loo qabtay wuxuu soo qaaday kaalinta labaad marka waa ka dare- waa dareemi kartaa cunagaas een, fahmada uu leeyahay xifdi qur-aanka si uu ilaahay ugu fududeeyey maasha allah leena شعاع الشمس انحل الغياب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ عين واكتساب maadaama tajrubada cadnaan yare ay tahay mid fariid ah ayna tahay in carruurta soomaaliyeed ay ku daydaan waxaan weydiinay dardaarankiisa iyo talooyinkiisa ku wajahan carruurta asaagiisa ah diinta allah ha bartaan ha u dhafraan qur-aanka ilaahay uu qur-aanka oo baranin goobaha qur-aanka lagu baranayo mise gurmada mise madaarista dadka oo weli barashada qur-aanka oo bilaaben laad waxaa leeyahay qur-aanka ilaahay hala barto ee meelaha madaarista oo qur-aanka lagu baranayo ha u soo gurmadan ha u dhafraan kuwa dhex marsiinayan waxaan leeyahay ilaahay hanin fududeeyo kuwa iyagoo qur-aanka baranaya ka tagay waxaa leeyahay qur-aanka ilaahay usoo noqda qur-aanka ilaahay banooni iyo waxaas maba tago qur-aanka ilaahay usoo noqda
hooyada dhashay cadnaan yare waxay dhankeeda waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool qurbaha u soo jeedisay talo qalbigeeda ka soo go'day taasoo ah in carruurtooda ay ka soo wadaan dhulalka shisheeyaha dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka soomaaliyeed oo qurmaha jooga waxaan dhihi lahay wadanka wadan wadankaada ayaan wax ku taraa malahan dhul gaalan wax laga dheefaya malahan gaala maxaa la dhahay maanta waxaynu dhaafiyeysay wadankeena magaalooyinkeena u dhaafiyeysay oo tuulooyinka inu dhaafiyeysay oo booreyna u dhaafiyeysay maanta idankan waxa aa ka dheefaysteen malahan ama faa'iida aa ka heleysiin waxaa la dhahaa qo- balaayo inaa ilmihiin laidan barama ogiye maanta ninkii unugiisa maanta qur-aanka soo baro maanta alfaxmaal gurigu soo meeray subaxdii waa la weydiinaa habeenkiina waa laga subaxdeedii adoo maxaa la dhahaay oo maanta ilaahay kalaamkiisa bar habeenkiina waa laga kaxaysana marka waxaan dhihi lahaa ilmihiina fasqi iyo fasahaadka iyo qaamanooda iyo balaa inta laidan baran lahaa iska soo shirooda dhulka raayadan iska imaado haddaba dhambaalka ay dirayso qisada cadnaan cabdulaahi xuseen ayaa ah in arday weliba oo dadaalo uu gaari doono yoolkiisa insha allah si loo helo arday fariid ah oo qur-aanka ehel u ahna waxaa loo baahan yahay waalid isxilqaama iyo mucallimiin juhdi badan bixiya iyo arday aan maqano ahayn oo dadaal badan een ardayda een soo hayo ee wadada cadnaan hadday dadaalaan oo waalid baara ay haystaan oo cunuga oo cibaadada uu ku dadaalo oo qur-aankana uu juhdi am- ahmiyad gooni uu siiyo marka waxaan leenahay wadadaas dhabiya uu soo maray cadnaan inuu soo mari doono insha- aan rajeynaya insha allah
هذا الكتاب شفيعنا حتى إذا جئنا إلى رب العباد حفاتي هذا الكتاب هداية من ربنا هذا كتاب منهج لحياتي والله لولا الله لم نكن اهتدي فالحمد لله العظيم الهادي فالحمد لله العظيم الهادي
والعلا في الحيقة نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر وبيان
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhawaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaanu ka soo hadlaynay kitaabkeennii ama risaaladeennii kayfa turabbi abna'ak oo iska lahaa walaalka loo yaqaano axmed ibnu naasir adayaar hal qaacido muqadimadii waan soo akhrinay qawaacidkii soddonka ahaana hal qaacida tii u horraysan weli ku dhex jirnaa taas baa waxay inoo qaybisay ilmihii inuu saddex marxaladood marayo marxalad hal sano ilaa toddoba sano ah marxalo ilaa sideed sano afar iyo toban ah marxalo afar iyo toban wixii ka dambeeya ilaa labaatan iyo kow ah hadda waxaan ka soo baxnay marxaladii hore oo ilmaha hal sana ee udhexeeya toddoba sidii loola dhaqmayay iyo dabaacii lagu yaqaanay iyo dhaqamadiisii baynu soo maray waxaynu hadda bilaabaynaa insha allah fadhigeennan ama jalsadeennan almarxala athaaniya ilmuhu soo maraya marxala cumriya xagga da'da waataynu soo marray adibhu sabcan ay min sini saabica tii hore waxay ahayd adibhu laacibhu sabcan la cayaar toddoba sano tii hore cayaar bay ahayd tan waxaan leenahay adibhu sabcan ay min sini saabicati xataa asini araabicata alcashara toddoba jirkiisa ilaa afar iyo tobankiisa waxaa weeye tarbiyadee haddaba marka mumayis buu noqday waxbuu maqlayaa waa la towjiihin karaa wahiya sinu tamyiisi walidraag waa sinka ilmuhu wax kala soocayo wax u baxayaan wax fahmayo waa waa da'da oo ilm- caqligiisu koraya fahamkiisu uu kordhayo marka labada aabe ama hooyada iyo aabbaha ilmahan dhalay waxaa waajib ku ah inay caqligiisa koriyaan tarbiya caqliya inay siiyaan maqsuudka iyo ujeedaduna maaha sida dadku u fahmayaan ilmaha marka la la tarbiyeeyo dad badan waxay u fahmayaan in cunto fiican la siiyo dhar fiican loo geliyo la nasiyo si u naaxo u cayilo taa looma jeedo waxaa lagama maarmaana min qadaa'in caqliyin lahu in caqligiisa la koriyo sidaan jidhkiisa aan dacaam u siino cunto ugu naaxo waa inaan caqligiisana tarbiyo fiican iyo fikrad fiican iyo aynu ku abuuro caqligiisu u koro caqligiisu u koro u kobco ay akhlaaqdiisuna u fiicnaato halkaa weeye meesha laga tarbiyan ilmaha ee ka muhiimsan inay cunto iyo aad dharsiisid waxaanu ognahay oo macluum iska ah ilaahay dadkan uu abuuray inuu kala duway shakligooda isuma eka afar haddaad dhashay ama shan dhashay ama toban dhashay mid mid u eg malaha xoogaa waa laisku suuranaya laakiin mid sidii kii kaleoo koobi ah malaha way kala duwan tahay mid baa gaaban mid baa dheer mid baa maarina mid baa caas mid baa saad midba siba ilah u abuuray mid baa buuran fa minhum asamiinu wannaxiil mid buuran baa jira iyo mid caata ah jira ilmahaaga mid dheer baa jira iyo mid gaaban mid cad baa jira iyo mid maarine ilaahay wuu kala bedelay shakligooda sidoo kale wuxuu u kala bedelay akhlaaqdooda iyo dabiicaddooda waa kala bedelantahay qof qof la akhlaaqa ama qof qof la dabiicada sidaan qof qof la shakliya ama la muuqaala uusan u jirin sidoo kale ilahay wuxuu kala duway qof kasta dhaqan gooniyuu siiyey feker gooniya maskaxda inbuu ka siiyey caqliga inbuu ka siiyey dhaqanka dhaqan wanaagga inbuu ka siiyey dabiicaddo inbuu waxbaa ilahay ka siiyey ilmihi waxaad ku arkaysaa mid dulqaad badan oo xa- xaliim ah iyo mid qaduuba cadho badan baa ku jira mid caqli badan baa ku jira iyo mid doqon ah ku jira mid sahlan oo dhaqankiisu sahlan yahay sida loo tacaamulayo iyo mid casir ah oo adag madax adayg iyo dhaqan adayg baa ku jira laakiin faraqa u dhexeeya labadan khilqada ilaahay u abuuray iyo shakliga iyo akhlaaqda waxbay ku kala duwan yihiin midda hore oo sida ilaahay u abuuray qofka siduu abuuray khalqa muuqaalkiisa iyo iyo khilqadiisa innaga gacan kuma lihin ma samayn karro waxna kama bedeli karro laakiin tan kale oo akhlaaqda ah waxbaan ka bedeli karraa ilmaha akhlaaqdiisa waxbaan ka bedeli karraa innagaa ama yuhuudi ka dhigayna ama nasraani ka dhigayna ama majuusi ka dhigayna innagaa fitradiisa u ilaalin karna ama ka kharibi karna akhlaaqdiisa iyo dabiicaddiisa waxaynu awood u leenahay inaan wax ka bedelo oo horu marino oo aynu fiicnaysiinno oo aynu wixii xumaa akhlaaqdii xumeed kala dagaalanno oo ka reebno wixii qabiix ahaa ama xumaa wixii ficnaana aan korinno qaybtii ficneedna aan korinno arrintaas waxaa laga rabaa labada ilmaha dhalay iyo macallinka wax la baraya murabbiga oo dhan baa laga rabaa waxaa weeye ilmaha waxay toosin karaan marka hawshaas ayaa u taalla inay xagga akhlaaqda ilmaha iyo dhaqanka ay ka bedelaan oo tashjiiciyaan wixii fiican wixii xunna ay ka reebaan taas waxaa halkan waxaa noogu dhammaaday marxaladii innagoo weli qaacidadii u horreysa ku jirnay ee soddonkii qaacidatii u horreysan ku jirnaa halkan waxaa noogu dhammaaday marxaladii labaad oo ahayd afar iyo toban ilmuhu intuu jiro ilaa ee toddoba sano ilaa afar iyo toban intuu dhexaysay waynu hadda kasoo gudubnay inaan tarbiyanaa waqtigaa laga raba oo caqligiisa aan korinaa laynaga rabaa waxaynu u gudbanaa almarxala athaalita ama marxaladii saddexaad oo loo yaqaano marxalatu almuraahaqa waatay ahayd laacibhu sabcan wa adibhu sabcan wa saaxibhu sabcan toddobadan waa toddobadii la rabay in la saaxiibto afar iyo toban markuu ka gudbo ee buluuq sinulbuluuq uu gaadho ama ku dhowaado markan ha ka fogaana ilmahaaga adigu la saaxiib intuu saaxiibbaxun kaa raaci lahaa iyo dad akhlaaqdiisa baabiinaya adigu saaxiib ka dhigo marxaladaas waxay ka bilaabantaa sanadka afar iyo tobnaad ilaa afarta ilaa labaatan iyo koow bay yidhaahdeen dabcan waa waxa tarbiyiinta mucaasiriinta ku socdaane innagu haddaan islaamka nahay markuu siddeed iyo toban jira ayaynuba ciidamada inoo hogaamin jiray oo isagu dadka maamuli jiray laakiin dhaqankii gaalada dhinac naga soo galayo waxay aaminsan yihiin ilmuhu inuu ku qaangaadho koob iyo labaatan intooda badan dulalkan maaragtay qarbiga ama reer galbeedka iyo qawaaniintan wadciga ay dhigteen dulalka qaarna siddeed iyo toban buu ilmuhu ku qaangaadhaa qaarna labaatan iyo kow kuwaasaana badan marka halkiibuu macalinku kolley ku saamoobay oo inuu marinaya ee waxaa laga yaabaa ilmuhu isagoo shan iyo toban ba jira ama lix iyo toban jira inuu isku filaado uusan kaaga baahan towjiih dambe hadduu diin fiican iyo dhaqan fiican labadii marxalo hore soo qaato yaraantii lasoo tabarbaariyo markan marxalad wuxuu gaadhaya caqligiisu maaragtay uu ku filaado dee islaamkuna waa tay ahayd markuu baaliq noqdo in in wixiisa isaga maaragtay isagu mas-uul iska noqdo laakiin islaamka laftiisu markuu shan iyo toban gaadho ama maaragtay sanulbuluuqu gaadho waxaa la eegayaa raashid ma yahay oo xoolihiisa ma maamulan karaa marmar baa isagoo da'daa dhaafay aan xoolihiisa gacanta loo gelinin saynu fiqi islaamiga iyo kusoo aragnay meel lamida almuhim marxaladaas waxay ka bilaabmaysaa siduu walaalku qoray kitaabkan ku qoran ama risaaladan ku qoran afar iyo toban ilaa labaatan iyo kow waxaa loo yaqaanaa sinulmuraahaqa ama waxay gaaladu yaqaano teenage waa marxalad ugu dhib badan aad bay u dhib badan tahay ilmuhu waqtigaa isaga ah wuu isbedelayaa yaraantii usha loo qaadanayay ee wax walba uu hooyo aabba uu kaga dambaynayay ma laha isagaa hadda madaxa taagayo inuu qof isku filaaday oo weyn arkay yahaybuu isu arkay qof weynuu yahaybuu isu arkayaa wiilkii marka xoogaa shaarubayar kusoo dhigaan xoogaa maada codkiisuu weynaado nin baan hay buu leeyahay oo biyo duuliyo oo nin noqdo nin baan hay buu leeyahay aniga sida ilma yar maahan la maamulaya gabadhii xoogaa markay kuusanto oo iyadana naasku usoo baxo oo tima u dheeraadaan waxay leedahay amba hooyaday naag baan hay sidee hooyaday ma gabadh waxay mooday weli inaan inaan wixii yaraa ee maarata la dirsan jiray habay miyaad u malaynaysaa markan ayay isku dayayaan inay gacantaada ka baxaan oo iyagu isku taliyaan wuxuu isku rabaa inuu isbaatu nafsi inuu yahay amba qad amba waan shakhsi baan ahay anaa isku filan inuu yidhahdo rabaa inuu ku tuso markaasoo kale lagama waale waa la warkooda horta waa la iska qaataa waa la tashjiiciya sax waad weynaatay maasha allah maasha allah waxaasa laakiin kugu dhiman hooyo saas maaha saad moodii maaha waa lala soconaya waa lala soconaya marxaladaas markaa khasaa'is bay iska leedahay oo iyadana lagu yaqaano bay iska leedahay waxaana ugu badan khasaa'iskeeda addaaqatu lmufrida fii jasadihi wa caatifatihi ilmaha markaasoo kale ama ama- ama shaabka ama shaabadda gabadha ah awood xoog badan baa ku jirta jirkiisibaa dhismay dhammaystirmaya daaqaad iyo awood aan xad lahayn baa ku jirta xagga jasadka iyo xagga caatifada doonistiisaa badan raqabaadkiisaa badan wax- waxbuu iska jeclaanayaa waxbuu dayashu- waxbuu iska ku dayanayaa wuxuu rabaa inuu ka baxo gacantii hooyadii aabaha ka farabaxsado isagu gooni isu taago suu doono u yeeluu rabaa marxaladaas marka waxaa dhib badan wey iyaduna oo loo baahan yahay ilmaha in laga ilaaliyo iyadaan lagu adkaynayn oo cunuf iyo dagaal iyo qajajacaan lala gelin baa la rabaa in meel fogn laga fiiriyo wixii qaldanna laga soxo si degan oo hudua looga soxo dariiqada marka marka ilmaha daaqadan mufridka ah iyo awoodan ilaahay geliya jiskiisa iyo caadifadiin jacaylkan kusoo biiray iyo rabitaanka raqbadiisa shahawaadkiisa uu rabo sidee loola dhaqmayaa waxaa weeye waxaa loola dhaqmayaa ilmahaaga ku dhowow ilaasho ihtimaam sii adigu warkiisoo dhan la soco laakiin ha ka badbadin koolkoolinta quraacad baad samaynaysaa ihtimaam ixtiwaa waad la sheekaysanaysaa saaxiib baad la noqonaysaa laakiin dee madaxa u buuxin oo dhan ada adaad ugu fiican haddii kale wuu isla tegaya si kale u noqonaya waxaa kaloo lagaa rabaa inaad qariiban minhu ku dhowaato uusan gacan indhahaaga iyo araggaaga uusan ka fogaan wuxuu samaynayaan la soctaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inuu kula saaxiibo markaad baxaysa iyo markaad imanaysidba inuu ku noqdo qof adiga kugu xidhan oo aan marna kaa qarsoonayn ama ama axwaashiisu kaa qarsoonayn baa la rabaa waxaad u noqotaa saaxiib oo weheshada u noqo marxaladaasoo kale taas taasna lagu xalinayaa haddii kale caatifada iyo shahawaadkaas iyo waxaas meel xun bay ka tuurayaan sifada kale lagu yaqaano muraahiqa ama qofka da'daa gaadhay sinulbuluuq afar iyo toban wixii ka sarreeya waxaa weeye istiqlaaliya inuu marxa bannaanaado cidna u talin buu rabaa naftiisa ayuu ku kalsoon yahay ictisaas uu faanaya saasaan samayn karaa waxaasaan samayn karaa yaa aniga iga adag yaa maska maskax badan wuu isla weynaanaya isbaat lwujuud wax la yahado samaynaya sida aabbahay niniyaanba nin baan ahay maxaa weli lay daba socdaa buu ku leeyahay gabadha waxay leedahay hooyaday maxay moodi ina yaray moodi amba naag baan ahay bay leedahay wuxuu kaloo jecel yahay munaafasa inuu tartan galo xataa yalfita alandaar si la yidhahdo loo soo eego intaas soo eegaan buu jecel yahay, wuxuu sameeyey hebel waxa sameeyay in la yidhahdo ay jecel yihiin wuxuu jecel yahay inuu sameeyo acmaal indhaha dadka soo jeedanaysa xataa waxbuu qarribaya si loo yidhahdo hebel baa waxa sameeyey matalan wuxuu gashanayaa libaas buu gashanayaa dhar keligii u gaaro si kale uu isagu jeclaaday uu iska gashanayaa timuhu dheeraynayaa baabuur hadduu leeyahay baabuurkiisa arkay isagoo had iyagoo nadiifinaya si loo yidhahdo baabuurka hebel baa ugu fiican kombyuutar iyo adawaad hadduu haysto wuu hagaajinaya si loo yidhahdo isagaa qudwa isagaa lagu daydo marmarna s- wuxuu wuxuu u iilanayaa xagga sudu- waxa la yidhahda suluuk alcudwaani cadaawadadka inuu qaado lianna wuxuu raadinaya inuu madax bannaanaado inuu madax bannaanaado marka dariiqada taa lagula tacaamulayaana markuu saas ilmaha ka ka timaado ninka eh, shaabka ama shaabadda ka timaado qofka barbaarka ah waxaad dareensiinaysaa bithiqati binafs inuu isku kalsoonaado kalsooni inuu isku qabo isagu waad la tashanaysaa oo ra'yigiisaad qaadanaysaa hay maxaan yeelaa nin weyn baad noqotay hadda dee Abu Talib bal guriga adiga aniga hadda ana aabaha u talin jiray laakiin maanta adna nin weyn baad noqotay bal guriga aan ka talino maxay noo dana gabadha hooyada way la tashanaysaa wa turaaqibuhu bihuduu meel fog baad ka ilaalinaysaa adigoo aan cunuf iyo dagaal kula gelin baad wuxuu samaynayo baad la soconaysaa hana dareensiin waxa uu samaynaya inaad ka murugaysan tahay ka qari arrinta ayada taasoo ina kala fogaataan bay keenaysaa ina kala fogaataan bay keenaysaa هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta inta aan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في وجهه مشرق في دروب الموكب آه فضياه مشرق